warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda star f m qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xildhibaanka ah ceeldaas oo dowladda ka codsaday inay wax ka qabato xashiishka dowladda oo sheegtay in lasoo daadguraynaya kenyaanka ku xayiran suudaan waxaa kaloo maqli doontaan beesha caalamka oo dhowr qodob ka dalbatay madaxweynaha somalilan muuse bixi iyo weliba caalamku aad ku maqli doontaan ugu yaraan laba boqol oo qofoo lagu dilay suudaan intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna waa subaxnimo talaadaha taarikhdan waxaay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha afaraad ee abril sannadka labada kun saddex iyo labaatanka ku soo dhowaada qodobadaasi kuwo kale oo faahfaahsan dowladda dhexe ayaa shaaca ka qaaday in lasoo daadguraynaya muwaadiniinta ku xayiran dalka suudaan oo ay dagaalo ka socdaan xogayaha joogtada ah ee waaxda arrimaha qurbajoogta ee wasaaradda arrimaha dibadda roslin joogu ayaa markaasi sheegtay inay u diyaar garoobeen in waddanka dib loogu soo celiyo kenyaanka ku sugan suudaan haddii ay xaaladda ka sii darto roslin ayaa sheegtay ama xustayba in wasaaradda arrimaha dibadda ay ka go-an tahay in si nabaddah loo samatabixiyo ama loo soo samatabixiyo shacabka dalkaasi ku nool dagaalka suudaan ka taagan oo soo bilowday sabtidii ayaa u dhexeeya ciidamada militariga iyo saraakiisha u tababaran sida militariga ee r s f mudanaha laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka ceeldaas ee ismaamulka wajeer aadan kaynaan weheliye ayaa madaxweynaha dalka william ruuto ka codsaday inuu wax ka qabto nooc ka mid ah daroogada oo uu sheegay in laga soo gudbiyo dal kenya darisla ah oo uu isticmaalkiisa saameyn ku yeeshay dhallinyarada ismaamullada waqooyiga dalka kaynaan ayaa xusay in haddii aan si weyn loola tacaalin xashiishka inay khatar ku sugan yihiin dhallinyarada mar uu arrimahan ka hadlayay ayaa hadalladiisa waxaa ka mid ahaa
nafikiri yangu itakuwa fupi sana katika sehemu ya wafugaji kuna jambo imbi ambaye ni sharti wakati huu kama hatukusema pengine italeta shida kuna bangi ambayo inatoka nchi jirani sijui kama umeelezwa wa vijana ya marsabit wajia mandera isieloga hizo sehemu zote kuna ile cannabis hata umesikia siku hizi hata punda zinapatiwa hiyo kitu tungependa kwa sababu is a menace. It's something so serious right now tunakuomba kabla hajamaliza wa vijana utusaidie kukomesha hiyo ya misho. Najua kila msimu iko na wakati wake. Mimi ni mwanachama wa Jubilee na nasitaki niseme historia. Kazi yetu ni kuangalia haki, na katika bunge mimi ndio mzee, sio mzee kwa umri, lakini kwa maarifa na ile muda. Hatuwezi tukakubali watu wachache wa auction nchi yetu.
xildhibaanka deegaanka ceeldaas aadan kaynaan weheliya ayuu codkaasi ahaa ciidamada ammaanka ee bariga dalka ayaa sare u qaaday howlgallada ka dhanka ah goobaha lagu sameeyo khamriga tan iyo timid kadib amar uu dhowaan bixiyey madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gishagwa saraakiisha ammaanka ayaa xiray in ka badan boqol qof oo kadibna maxkamadda lasoo taagay
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
dhankaasi iyo soomaaliya haddii aanu eegno saaxiibada caalamka ee soomaaliya oo ka kooban belgium canada denmark midowda yurub finland france jarmalka ireland talyaaniga netherlands norway sweden turkiga ingiriiska iyo maraykanka ayaa wadahadal khadka teleefoonka kula yeeshay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi bayaan ka soo baxay midowda yurub ayaa lagu sheegay inay madaxweyne muuse biixi kala hadleen dagaalka magaalada laasacanood iyo weliba saamaynta xoogan ee uu ku leeyahay shacabka sidoo kalena ay la soo qaadeen walaaca ay ka qabaan doorashooyinka dib u dhacay ee maamulka somalilan waxaa markaasi lagu yidhi bayaanka saaxiibada waxay xuseen in xaaladdan walaaca leh ay si dhab ah u saameynayso wadahadallada ku saabsan la macaamilkooda somalilan saaxiibada ayaa walaac xoogan ka muujiyey rabshadaha iyo weliba isku horimaadida sii socda ee laasacanood kuwaas oo hadda ku jira toddobaadkii tobanaad saaxiibada ayaa rajo ka muujiyey in amniga iyo badqabka shacabka ay udubdhaxaad u noqon doonaan dhammaan go'aanada siyaasadeed waxayna carabka ku adkeeyeen in si deg deg ah oo shuruud la-aan ah loo joojiyo colaadda ciidamadana loo kala qaado goobo lagu heshiiyey ama goobo markaasi lagu heshiiyey bayaanka ayaa intaasi ku daraya in saaxiibada caalamka ay ku celiyeen muhiimadda xaqiijinta marinada gargaarka bani'aadnimo iyo weliba gaarsiinta caawinada ee kuwa u baahan waxay sheegeen in fariintaas la mid ah ay la wadaageen dhinacyada kale ee ku lugta leh dagaalka ee aan ahayn somalilan dhinacyadu ugu waaweyn ee dirartu ay ka dhexayso ayaa marar badan si shaacsan u ballanqaaday xabajoojin iyo wadahadal balse weli ma aysan fulin ballanqaadidaasi saaxiibadu waxa ay ku baaqdeen ama markaasi ku baaqayaan ayaa layidhi dabacsanaan iyo muujinta tanaasul si loo ogolaado saaxad wadahadal waxay saaxiibada caalamku sheegeen inay gacan ka geysanayaan helidda marino ku wajahan nabad markaasi la joogteeyo iyo weliba ama la joogteyn karo oo ay ku jirto inay gacan ka geysanayaan fududaynta wadahadallada saaxiibada waxay markaasi soo dhaweynayaan ayaa lagu yidhi dadaalada iyo hindisayaasha ay wadaan jilayaasha gudaha iyo kuwa gobolka ee lagu xaqiijinayo xabad joojin laguna fududaynayo wadahadallo dhinaca kale saaxiibada caalamka ayaa sheegay in madaxweyne muuse bixi ay kala hadleen muhiimadda horumar deg deg ah oo laga sameeyo doorashooyinka somalilan waxaanu ka codsannay ku casuunnay alri madaxweynaha inuu daabaco khariirad doorasho oo uu caddeeyo nidaamka iyo wakhtiga doorashadu dhacayso si loo ogolaado diyaargarow farsamo tallaabooyin la taaban karo ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo in doorashadu ay u dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan saaxiibada caalamka ayaa sheegay inay uga mahadceliyeen madaxweyne muuse biixi ballanqaadida ku aadan inuu diyaar u yahay in uu raadiyo nabad iyo weliba wadahadalka waxaa kale oo aan xusnay ayaa lagu yidhi qoraalka ballanqaadka madaxweynaha ee ah in la ogolaado gargaar bani'aadinimo oo aan la xanibin oo markaasi la gaarsiiyo magaalada laascanood waxaan rajeynaa ayaa lahi in dhammaan ballanqaadadaasi la dhaqangeliyo ugu dambeyn saaxiibada caalamka ayaa sheegay inay ka niya jabsan yihiin in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi aanu ballan qaadin in la soo saaro ciidamada somalilan ee markaasi fadhigeedu yahay ama fadhigoodu uu yahay hareeraha magaalada laasacanood dhankaasi iyo caalamka haddii aanu eegno qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa laba boqol oo ruux ay ku nafwaayeen dagaalada u dhexeeya militariga iyo ciidamada sida militariga u tababaran ee r s f sidoo kale waxaa iskudhacyada ku dhaawacmay kun iyo siddeed boqol oo dheeraad ah jimciyadda qurumada ka dhexaysa ayaa sidoo kale laga soo xigtay in dagaalada ay ku burbureen isbitaallo iyadoo markaasi qaybinta agabka caafimaad iyo cuntada ay gabaabsi noqdeen voka bathes madaxa howlgalka qaramada midoobay ee gudaha suudaan ayaa sheegay in aada u adag tahay in la saadaaliyo sida ay xaaladdu noqon karto shalay ay ahayd markii xogyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres uu dhinacyada dagaalamaya ugu baaqay inay si deg deg ah u joojiyaan iskudhacyada oo ay bilaabaan wadahadallo ku salaysan nabadda qodobkaasi waxaynu oga dhan guud ahaan warkii subaxnimo